bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlh rb العaalمين wslى اllه وslm عlى نbyina mحamd وعlى آlih وأصxaabih أجمعين ama bعd qala الإmam أbu cabdالرحmn النsائي raximh اllah taعalى bab الثmr الmucalq yusrq miraha geedka suran oo la xadaayo cadayntiisiibu u baab yahay yani miraha marka uu geedkiisa suran yahay oo uu geedka saaran yahay haddii la xado qadci iyo gacangoyn miyaa ka xasilayso tarjamadan marka macnahaas ayay wadataa wa bihi qaala akhbaranaa qutaybatu qaala xadahanaa abu cawaanata wa huwa alwadaaxu bnu cabdillaahi alyashkuriy can cubaydillaahi bnu can cubaydillaahi bnu lakhnas can cubaydillaahi bni alakhnas can camri bni shucaybi can abiihi can jaddihi qaala dabcadan marka waa ka go-ay alakhnas cubaydillaahi bni alakhnas waa marka dabcadan taasiilka can camri bni shucaybin can abiihi can jaddihi qaala su-ila rasuulu llahi sal ll slam nabigaa la su-aalay fii kam tuqdacu lydi fii kam tuqdacu alyaddu gacanta imisaa lagu gooyaa qaala waxa uu yidhi laa tuqdacu lyadu yani imisaa lagu gooyaayaa la su-aalay nebiga su-aal kalooy uga baahi badnaayeen uga jawaabi marka qaala wuxuu yidhi laa tuqdacu lyadu gacanta lama gooyo fii hamarin miro miraha oo mucallaqin geed suran miro geedkiisa ka laadlaado gacan laguma gooyo qofka haddii uu intou qaato qofkii oon u idmin oo ka qaato sababta marka maxay tahay macnaha sababta waxay tahay xirsulmithli xirsi inaynan inuunan ku jirin shayga la xadaayo marka gacan lagu gooynayo waxaa shardi ah meel asaga shaygaasoo kale lagu kaydsado oo la gashto oo lagu qarsado marka inta loo dhaco lagala baxo ah xadidda wax lagu gooyo markaasay imaanay marka mirahan geedka iska saaran alaab bannaanka taaloo kale wayn qofka qaato ama yacnii iyadoon la ogeyn qaato dembi waa leeyahay laakiin gacangoyn ma gaarayo wayn sida uu sheegi doono waana sida jumhuuru ahlilcilmi ay qabaan wayn abuu xaniifa laakiin isaga wuxuu leeyahay laa tuqdacu lyaddu fii hamarin mucallaq waxaa laga wadaa mirahan miro iyo wixii markaas markaasba hore ka fasaadaya waxyaabaha noocaas oo kale qaadashadooda gacangoyn ma leh ayuu leeyahay maalan cunto markaas bisil iyo miro geed ku yaallo bislaaday iyo oo hadda marka haddii waxyar meesha uu yaallaba baaba hallaabayo ama isbeddelayo isaga abuu xaniifa marka wuxuu leeyahay waxaan gacanta loogu goynaynin kownuhu ou yahay thamar miro waa mirahanina marka inuu baaba-aba waaxyarba kabkadib waa iska baaba-a marka macnahaasuu tilmaamay xirsigu iyo meel in lagu ilaaliyo iyo meel in la gashto xukunka saameyn kuma lahan uu leeyahay laakiin xadiidkan sida uu aakhirkiisa tusaayo waxa aan miraha gacanta loogu goynaynin waxay tahay xirsi ayuunan oolin marka uu geedka ku yaalno riwaayada marka xadiidka feeri faidaa damahu ljariinu faidaa haddii damahu ou dumo aljariinu meesha miraha lagu qallajiyo haddii la geliyo yani geedkii waa laga soo gooyey bakhaarkiyaa lagu shubay bakhaarkii ayaa lagu shubay meeshii lagu qallajinayo ama lagu kala habeynayo faidaa damahu ljariinu qudicad gacanta waa loo goynaa fii hamani lmijanni haddii uu la eg yahay gaashaankii qiimihiisoo kale gaashaanka marka qiimihiisa saddex dirham rubcu dinaar inuu la ekaa ayaa xoog badnayd marka haddii miraha inta lasoo gooyo bakhaarkii lagu soo rido ama meeshii lagu qallajinayo ee meeshaas laga xado haddii rubcu dinaar ou la egyahay qiimihiisa ama uu ka badan yahay waa gacangoyn laakiin intuu geedka saaran yahay gacangoyn ma leh ma aha labadaas marka waxa saameynta leh waa maxay markuu geedka ku yaallana wax bannaan yaallo waayo markuu laakiin bakhaar la geliyeyna dee wax meel laga qaatay waa xirsi xirsi ku ah ama meeshii loogu talagalay ee lagu kaydsaday ayaa loo dhacay labadaa marka waa kala duwan yihiin saasay ku kala bedelan yihiin marka laa thamara walaa kaharada soo socoto abuu xaniife uu ka fahmay waxa aan gacanta loo goynaynin kownuhu miro inuu yahay darteed waxaa diidaya riwaayada intee xadiidkaanaa diidaya qeybta dambe waayo wuxuu haddii isagoo miro ah haddii bakhaarka la geliyo waa gacan goyn waa leeyahay markuu geedka saaran yahay laabudda markuu bakhaarka ku jiro iyo markuu geedka saaran yahay farqi inuu u dhexeeyo farqigana waa maxay waa xirsi kana xirsi kana xirsi xirsi la-aan ayb beeraha ayaga marka xirsi ma yihiin beertu dhul bannaanay ku taallaa waxaa laga yaabaa ood yar inay ku wareegsan tahay dhinacyada maadaama ay sidaas iska tahay de xirsulmithli ma aha xirsi ma aha wixii marka geedka korkiisa laga qaato qofka haddii lagu qabtana de waa laga qaadaa waana laga magdhabaa hadduu cunayna waana laga magdhabaa cuquubo oo tacsiirana waa loogu daraa laakiin gacangoyntii ayaan jirayn beeraha nebigu uu ogaa ee madiinana dayr ioma lahaa jirinba hadday dayd lahaayeenna dayd gaaban oo markiiba mirihii lagala haddii la laacaba lagala soo bixi karay ahayd laakiin haddii beerta loo samaysto dhismo oo qofkii beertiisii uu wareejiyo uu dhagax ku wareejiyo ganjeel saaro oo yacni meel aan la geli karin uu ka yeelo oo kale qofkii inta derbiga ka boodo meeshaas wax ka soo baxsado xirsiyo wax kala baxay kaas gacanta waa ka go-a waa laga goynaa shaygun marka xirsi iyo xirsi la-aan baa laga feerinaa qaala baabu thamari mirihii yusraqu la xadaayo bacda an yu'wiyahu ljariinu meesha timirta lagu qallajiyo markii la geliyey oo lagu dumay ka bacdi oo kaa markuu dumay kadib meeshaas fa idaa aawa lmuraaxu hay walaa tuqdacu fi xari fi fi xari في xariisaة الjabl sax walaa walaa tuqdacu gacan looma gooyo fii xariisati اljabali midda buurta lagu ilaashaday xariisat اljabal marka laba macnaa lagu macneeyeyo ibn اlأhiir nihaayada wuxuu yidhi ashaatu اlatii yudrikuha اleylu qabla rujuuciha ilaa ma'waaha fatusraqu min aljabal wayuqaalu alxariisatu asariqa saddex macnaa jirtaa fii xariisati اljabal ibn اlأhiir wuxuu leeyahay laysa fiimaa yuxrasu biاljabali idaa suriqa qadcun alaabtii maalan waa lasoo jafay waa la tubay meel buur ah ayaa lagu tubay alaabtii la dhigay meeshaasaa lagu ilaashaday ama sisin ha noqoto ama yacni wax kale ha noqdaane wixii marka meel buur ah lagu ilaashaday ee lagu tubay ee la dhigay gacan goyn ma leh taas xariisat iljabal marka macnahaasuu ku macnayna waayo buurtu waa meel bannaan waa iyada lafteeda waa adoo bannaankaas alaab dhigay oo kale cidina gacan loo looga goyn maayo fayuumi isaga wuxuu leeyahay walaa tuqdacu fii xariisati اljabal macnaheedu waxay tahay neefka ariga ah ee habeenkii uu ku dumo oo yacni waxaan ujeedaa habeennimo lagu gaaro meeshii marka uu ku hoyan jiray mooradana uu soo gaari waayo meel buura uu iska gala marka arigaas ninkii meeshaa ka qaata marka laysa caleyhi qadcun gacangoyn ma laha waayo mooro iyo xero loo soo dhacay ma jirta lagama qaadano macnahaas marka fayuumi ayaa ku macnaynaya ashaatu alatii yudrikuha alleylu qabla rujuuciha ilaa ma'waaha fatusraqu min aljabal macno kalena wuxuu yahay walaa tuqdacuu lama gooyo fii xariisati اljabali buur wixii laga qaatay xariisa bimacnaa sariqa waay saddex macno waa marka alaabtii buurta la dhigtay neefkii ariga ahaayoo xeradii inta gaari waayey habeennimo iska seexday buurtii uun iska iskaga iska galay gacan lagu goyn maayo haddii qof qaato uu xado leanna xirsulmithli baan jirin ama in la yidhaha xariisada hiya sariqatu nafsuhaa sariqatu ljabal marka wixii buur laga qaaday gacangoyn ma lahan leanna wax meel lagu lagu qarsaday ma aha fa idaa aawa almuraaxa haddii uu u dunmo neefkii ama wixii beerta laga gooyey mooradii qudicad oo markaa laga qaato qudicad waa la gooynayaa fi fii hamani اlmijani qiimihii gaashaanka hadduu la ekaado waa la jaraa gacanta leanna ninkaani meel xoo xero xoolaada u dhacay baabu thamari yusraqu bacda an yu-yahu jariin miraha la xadaayo marka meel meeshii lagu qallajinayey ou galay kadib wa bihi qaala akhbaranaa qutaybatu qaala xadaana leysu can ibni cajlaan can camri bni shucaybin can abihi can jadihi cabdillahi bni camrin can rasuuli llahi sal l slam anahu su-ila waxaa la su-aalay can thamari lmucallaqi miraha geedka suran faqaala wuxuu yihi maa asaaba wixii uu asiibo min dii xaajatin baahi mid u saaxiiba minta zaa-ida waaye dii xaajatin diiduna waa faacil calaamatu rafcahana waa muqadar ishtiqaal oo mintaas meesha gashay baa saas ka dhigtay ee asalku wuxuu ahaa maa asaaba duu xaajatin maa wixii asaaba ou asiibo min dii xaajatin mid baahi u saaxiib ah hayra mutakidin isagoon ka dhiganaynin khubnatan faraq ku shubasho khubnatan waxay tahay shaygii markaad maradaada ku shubato ayb falaa shay-a caleyhi korkiisa waxba ma ahanin qofkaas beer baad soo martay meel jidka ah oo miro yacni geed mirood yacni ka laadlaado baahi baad u qabtaa halkii xabo iyo labada xabood meesha ku cunto wax dhiba ma laha haddii aadan faraqa ka buuxsanin hubnada marka waxay tahay inaad maradaada a ku shubato marka waxaad cunto iyo waxaad marada ku shubato laba soo kale ma aha ayb falaa shay-a caleyh waxba laguma laha qofka qofkaas meeshaa marka culimada qaar sidaan xadiidka tilmaamaya qabaano qofka hadduu iska musaafir yahay waxa uu beerahaas ka cuno siina socdo dembi kuma laha ninkiina ajarow ka helaa iska lahay qaarna waxay leeyihin maya haddaanba idin aadan haysanin ha taabanin xoolo dad leeyahay waa faraha ka qaad idin haddaadan haysanin mar mararka qaarna idin iska mutacaaraf aha jiri karo oo dadka meeshaas degan oo beeraha iyo leh agtooda waxaa mutacaarafka ah ninka musaafirkaa hadduu soo maro wixii uu ka qaato inaynan dhib u arkaynin haddii marka idni mutacaaraf ah uu jiro laa ba-sa hadaadan adiga faraqa ku qaadanaynin oodan dembiilo ka buuxsanaynin dhib ma laha berigii horena marka de waxaan arki jirnay iyadoo saas iska tahayb dadkuna ay iska ilaalinayaanoo de wax dembiiliya ka buuxsanaana aysan jirin wixii un markaas uu qofka cuno uu cunayen waman kharaja bishayin waman kharaja qofkii la baxo bishayin qofkii la baxo wax qofkii wax la baxo minhu min athamari lmucallaqi mirahaas geedka saaran kala baxo wax ka qaato waa cunay waxna waa ka qaatayba waa buuxsaday facalayhi garaamatu midlayhi waxaa waajibka oo laga rabaa inuu gudo intii uu qaatay labalaabkeed labalaabkan marka xagguu ka imaado marka haddii uu maalan shan xaboo cambe ah hadduu qaatay maalan toban oo keena shan marka waaba la gartay waa wixii uu qaatay shantan kale maxay tahay shantan kale tacziir waa ganaax oo tacziir marka ganaaxa maaliga ah sharcigu muxuu ka qabaa axaadiid badan marka la fiiriyo waa la yeeli karaa fa inaa aakhiduuhaa wa shatra maalihi zakada qofkii aan bixinin nebigu wuxuu yihi xoogaan uga qaadaynaa iyo maalkiisa wax ka midana waa kasii qaadaynaa ganax ahaana looga qaaday marka haraamata mi haraamatu midlayhi sidaas iyo walcuquubatu iyo cuquubo weliba in la xabiso dhowr maalin marka in xabsi lagu haayo ama uun markaa si la yeelo waman saraqa shay-an minhu qofkii wax kamida mirahaas xado goorma bacda an yu-wiyahu ljariinu meeshii lagu qallajinayay marka uu dumo ka bacdi yani waa lasoo gooyey baqaarkii baa la geliyey kadib uu xaday fabalaqa gaaray hamana almijani gaashaankii qiimihiisa rubcu diinaar facalayhi alqadcu korkiisa waxaa ah in gacanta laga gooyo waman saraqa duuna dalika intaa wax ka yar qofkii xadayna meel marka baqaarow ka xaday laakiin rubcu diinaar ma dhamma facalayhi qaraamatu midlayhi wixii uu xaday labalaabkeedaa laga rabaa iyo walcuquubatu baa korkiisa ah iyo in la ciqaabo meeshaan mas'alo kalena waa ka qaadanaynaa tuugga haddii gacanta laga gooyo xoolihii ou xaday ma ka dhacayaan maya kama dhacayaan waa laga rabaa xoolihiina xoolihiina waa u gudaa ninkii iska lahaa gacantana waa laga goynaya gacan goyntu marka waa xaqullaahi xoolahana ninkaana iska leh intaasoo dhan marka waxay tahay shaaricu sida ou amwaasha dadka u ilaaliyey dadka maalkiisa waa la ilaaliyey meel maalka dadka uunan ku ilaashanayn macnaheedu waxay tahay sharci baan oolin sharciga islaamkaan oolin wa bihi qaala qaala alxaariث bnu miskiini qira'aة عalayhi waana asmac can ibni wahbin qaala walidaalika dhulalkaas xataa nadaamaa ka jira laleeyahayo gaalada tuugnimada waa ku badan tahay baabuur jabsiga iyo baabuur dhaca iyo tuugnimada sideeda waa ku badan tahay hadday dhacdo marka meel tuugga gacanta looga gooyo meelaha gacmaha looga gooyana maalka waa waa ku xifdisan yahay laa shaka wbihi qala qala alxariث bnu miskiini qira'aة عlayh waana asmع can ibni wahbi qala akhbaranii cmr bn اlxariث wahishaamu bnu sacdi can cmr bni شhucaybi can abihi can jadihi can cabdاllahi bni cmri ana rajula min musaynata ataa rasuula اllahi sal ه l slam u yimid faqala ya rasuula اllah kayfa taraa fi xariisaةi اljabal buurta waxaa lagu ilaashaday oo yani la dhigtay seed u aragtaa faqaala hiya iyadu wamiluhaa hiya iyadaa waajibayso in la soo celiyo wa mihluhaa iyo iyadoo kalena in lala soo celiyo wanakaalu iyo ciqaab walaysa fii shayin shay ma ahanin min almaashiyati xoolaha qadcun gacangooyn ilaa fii maa aawaahu lmuraaxu ilaa wixii moorada ay duntay maaha xooluhu qaadidooda goormaa gacangoyn ay gaaree xerada haddii laga qaato moorada fabalaga hamana almijanina gaaray fafiihi qadculyadi baa ku sugan wamaa lam yabluq waxaan gaarin hamana almijani fafiihi gharaamat midlayhi labalaabkiisa in la gudo wajaladaatun wajaladaatu nakaalin iyo dhowr jeedal oo ciqaab ah marka ciqaabtii meeshaas lagu idlaaqaya inta lagu tafsiiliyey oo garaacis dhowr karbaashaa lagu dhufana qaala yaa rasuula allah kayfa taraa fi thamari lmucallaq sideed u aragtaa miraha geedka saara suran qaala huwa wa mihluhu macahu iyo wanakaalu waa la soo celinaa duu ka qaatay macnaha u kala baxay beertii isagii iyo wax la iyo in lamid ah iyo ciqaab walaysa fii shayin min athamari lmucallaqina qadcun ma ahanin ilaa fimaa aawaahu ljariin waxa meesha bakhaarka lagu qallajiyo ou dumo ma ahanin famaa ukhida min aljariini wixii meeshaa laga qaatay fabalaga hamana almijani gaaray fafiihi alqadcu wamaa lam yabluq waxaan gaarin hamana almijani fafiihi garaamatu midlayhi wajaladaatu nakaalin baa qaala baabu maa laa qadca fiihi waxaan gacanta layskugu goynin waxyaabaha gacangoyn aynan ka xasilaynin wabihi qaala ahbaranaa moxamed bnu khalid bni khaliyin qaala xadaanaa abi qaala xadaanaa salamatu yacni bna cabdilmalik alcawsiy can ilxasan wahuwa bnu saalix can yaxya bni saciidi wahuwa alansaariyu can ilqasim bni moxamed bni abi bakrin can raafic bni khadiijin qaala samictu rasuula اllahi sal l slm yaquul nebigoo dhahayaan maqlay laa qadca goyn ma ahaanin fii hamarin miro walaa kaharin iyo jumaar kahar waxaa la yidhaha jumaarka jumaarkuna waa buruqda ku taal geetimireedka geetimireedka yani laamihiisa marka la gooyo dhexda waxaa ku yaalo buruq cad ayaa ku taalla oo buruq ahaanteeda loo cuno oo xeyr camal ah yani hilibka baruurtiisa oo kale waayo ayay ka tahay geed timireedka inaga timirada ma naqaano jumaar jumaaraa la yidhaha marka aljumaar marka miro geed laga goostay iyo inta la jaray geedkii wax laga jartay oo inta dhexda laga bixiyey buruqda hoose laga cunay waxba ma ahaa ninkaas gacangoyn ma laha yani waxba ma ahanin marka laleeyahay de ma ahan macnuhu waa bannaan tahay laakiin gacanta laguma goynayo wa bihi qaala ahbaranaa camru bnu caliyin wahuwa abu xafsin alfallaas qaala samictu yaxya bna saciidin yaquulu xadaanaa yaxya bnu saciid ka hore waa qataan ka kalena waa alansaari can moxamed bni yaxya bni xabbaana can raafic bni khadiij meeshaan marka inqidaac baa ku jiro leanna moxamed bna yaxya lam yasmac min raaficin waan arki doonaa qaala samictu rasuula اllahi sal ll ly slam yaquulu laa qaطca fi hamarin walaa kahar wbihi qaala akhbaranii yaxya bnu xabiib bni carabiy qaala xadaanaa xamaadu can yaxya can moxamed bni yaxya bni xabbaan can raafic bni khadiijin qaala samictu rasuula اllahi sal ly slam yaquulu laa qaطca fi hamarin walaa kahar wbihi qaala akhbarana cabduraxmaan bn mxamed bni salaam qaala xadaana abu mucaawiyata can yaxya bni saciid can moxamed bni yaxya bni xabaan can raafic bni khadiijin qaala qaala rasuulu llahi sal l slam laa qaطca fi hamarin walaa kahar wbihi qaala akhbarana cabdulxamiid bni muxamed qaala xadaana makhladu qaala xadaana sufyaan can yaxya can moxamed bni yaxya bni xabaan can raafic bni khadiij can اnabiyi sal l slama qaala laa qaطca fi hamarin walaa kahar wbihi qaala akhbarana moxamed bni ismaaciil bni ibraahim qala xadaanaa abu nucaym alfadl bnu dukayn can sufyaana waa ibnu cuyayna can yaxya can moxamed bni yaxya bni xabbaana can camihi waasic ya ya ibnu cuyayna ma ibnu cuyayna wuxuu dhex geliyey marka riwaayadan sufyaan waxaa moxamed bnu yaxya iyo raafic waasic ayaa dhex ayaa la dhex geliyey awalna marka waxaan nidhi moxamed bnu yaxya lam yasmac min raafic riwaayadanna marka waxaa la geliyey beynahu wa beyna raafic adeerkiisa dad badan baana ku mutaabicay ibnu cabdilbar wuxuu leeyahay waqad rawaahu bnu cuyaynata can yaxya bni saciidin can moxamed bni yaxya bni xabbaan can camihi waasic fain saxa haada fahuwa mutaصilu musnadun kan haddou ansaxo marka waa mutasil musnad ah walaakin qad khulifa bnu cuyaynata fi dalika waa lagu khilaafay walam yutaabac calayhi lakin waa arkaynaa mutaabacaadkiisa waa la mutaabiciyey wاlakharuuna rawow alxadiida min طariiqi moxamed bni yaxya can raafic bay inta badan wariyeen waayahay qaala qaala rasuulu lah sal l slam laa qaطca fi hamari walaa kahar wabihi qaala akhbarana axmed bnu moxamed bni cubaydillaahi huwa bnu abi rajaa qaala xadaanaa wakiicun can sufyaan can yaxya bni saciidin can moxamed bni yaxya bni xabbaana can camihi waasic can raafic bni khadiijin qaala qaala rasuulu lah sal l slam laa qaطca fi hamari walaa kahar hawri kan waa kan markaas isna wuxuu dhex geliyey waasic wabihi qaala akhbaranaa qutaybatu qaala xadaana leythu can yaxya bni saciidin can moxamed bni yaxya bni xabaan can camihi leythna waa kan ana raafica bna khadiijin qaala samictu rasuula اllahi sal l slam yaquulu laa qaطca fi hamari walaa kahar wاlkaharu aljummaaru wabihi qaala akhbaranaa moxamed bnu cali bni maymuun qaala xadaana saciid bnu mansuur qala xadaana cabdاlcaزiiz bn mxamed can yaxya bni saciid can moxamed bn yaxya bni xabaan can abi maymuun abuu maymuun uu keenay kana daraawardi ayaa keenay cabdاlcaزiiz bn moxamed adaraawardiy abuu maymuunkaana marka majhuulu rawaa lahu الnasaa-iyu can raafic bni khadiijin ana rasuula اllahi sal l slm qaala laa qaطca fi hamari walaa kahar hada khaطأ abuu maymuunata laa acrifhu abuu maymuuna majhuul wbihi qala akhbarana alxuseyn bnu mansuur qala xadaana abu usama qala xadaana yaxya bnu saciid can moxamed bni yaxya bni xabaan can rajuli min qowmihi abu usaamana saasuu yihi xamaad bnu usaama can moxamed bni yaxya bni xabaan can rajuli min qowmihi can raafic waa mubham ninkaan can raafic bni khadiijin qala samictu rasuula اllahi sal l slama yaqulu laa qaطca fi hamari wala kahar wbihi qaala akhbarana cmr bnu caliyin qaala xadaanaa bishrun bishirna waa ka riwaayeysa qaala xadaanaa yaxya bnu saciid ana rajula min qowmihi xadaahu can camatin lahu can camatin lahu marka kanna waa mubham eedadan lafteedana mubham ana raafic bna khadiijin qaala samictu rasuula اllahi sal l slm yaquul laa qaطca fi hamari walaa kahar wbihi qaala akhbarana cabdullahi bn cabdisamad bni caliy can mkldi can sufyaana can abi الzubayr sufyaan bnu cuyayna can abi الzubayr can jaabiri can rasuuli الlahi sal ly slm qaala laysa calaa intaas marka laa qaطca fii hamari walaa kaharan uga baxnay duruqdiisa waxaana laga faa'iideysana miro geed ku yaallo iyo jumaarkaasba in aan gacan goyn aynan ku jirin xadiidii jaabirow galay oo wax kale isagana ka warramayo wuxuu yidhi rasuulka sala allahu calayhi wasalam laysa calaa khaa'inin khaa'in walaa muntahibin iyo mid wax boobay walaa mukhtalisin iyo mid wax dafay qadcun gacangoyn ma ahaanin ayakuna leanna sariqa ma ah waxaas oo dhan lam yasmachu sufyaanu min abi zubayr sufyaan abu zubayr kama maqlin xadiidkan saddex waxyaaboodaa la sheegay laysa calaa khaa'inin khaa-in waa maxay waa sirsiray kaala yuu yidhi yacni meeshan shirkadaa ka furan ganacsiyaa yaallo waxaagii waa faa-iidayaan keen lacagu u dhiibtay waa ka laqay lacagtii khaa-in waayo ninkaas gacan laga goyn maayo tuug maaha si kale isaga haddii la qabto waa la xabisaa lacagta haddii guryo iyo xoolo uu leeyahayna guryihiisaa la gadaa dadkaa laga siinay laakiin gacan goyn male isaga kaas walaa muntahibin muntahibna waa ninka wax boobo waayo oo bililiqaysto qori iyo xoogow qof wax uga qaata maalintan cadowba dadka wax ka qaadana nin isqarinaya maaha ninkaa isaguna in laga qaado waxa uu qaatay xabsi la geliyo le waa gacan goyn ma laha ama tacsiiraad kale kan saddexaad walaa mukhtalisin mid wax dafaayo dadku waqtigay ga yacni dagan yihiin oo fiirinaa daf waa ka dafa waa ka cararaya waa la ordaayo waa la cararaya saddexdoodaba marka qadcun wax gacan goyna ma laha wa bihi qaala marka sariqadu waxaad moodaa macno gooni ah inay leedahay waa maxay qof maalkiis adiga aadan waxba ku lahayn inaad qaaddo oo aad ka qaaddo weliba meel lagu ilaashaday khufyatanna ah uga qaaddo qasi qarsoodi ah yani qofkii maalkii kuuma dhiibin oo ma sirsiranin kama dafin kama bililqaysanin sadaqa ahaan kuuma siinin ayb wabihi qaala akbaranaa maxmuud bnu haylaan qaala xadaanaa abu daawuud alxafariyu can sufyaana can ibni jurayj can abi zubayr ibni jurayjaa la geliyay hadda meeshaan sooma arkeysa can abi zubayr can jaabirin qaala qaala rasuulu llahi sal ly slam laysa calaa khaa'inin walaa muntahibin walaa mukhtalisin qadcun gacangoyn ma ahan marka xadiidkii hore laa qadca fii hamarin walaa kaharin laba tafsiir inuu leeyahay waa soo sheegnay tafsiirka abuu xaniifa wuxuu leeyahay miraha oo dhanba gacan gacanta laguma gooyo xirsi ma ahan in la fiirinayee sababtu wuxuu leeyahay fawaakihda iyo himaarta iyo iyo cuntada badanaa aan oolaynin waxyaabahaas oo fasaadkooda uu dhow yahay gacangoyn ma laho sariqa ma gasho abuu xaniifa saa ku tegay jumhuurkuna waxay leeyihin maya oo miraha la sheegaayo waa kan geedka saaran oon gacanta loo goynaynin oo ilaa mid baqaar la gashtay ama guri la dhigtay isagu gacangoyn waa ka xasile xadiidkii camr ibni shucayb ayaana daliil u ah madhabka jumhuurka ayb jaabir wuxuu yidhi laysa qaala rasuul lah sal l slam laysa calaa khaa'inin walaa muntahibin walaa mukhtalisin qadcun walam yasmachu ayضa ibnu jurayj min abi zubayr ibnu jurayjna abu zubayr xadiidkan kama maqlin wabihi qaala ahbaranii ibraahimu bnu اlxasan can xajaajin qaala qaala bnu jurayj qaala abu zubayr can jaabirin can rasuuli lah sal l slam laysa cala lmukhtalisi qadcun wabihi qaala ahbaranii ibraahimu bnu اlxasan can xajaaj qaala bnu jurayj qaala abu zubayr qaala jaabirun laysa cala alkhaa'ini qadcun waa mowquufkan qaala abu cabdiraxmaan waqad rawaa hada alxadiida can ibni jurayjin waxaa ka wariyey ciisa bnu yunus wاlfadl bnu muusa wbn wahbin wmxamed bnu rabiica wmaqlad bnu yaziid wasalamatu bnu saciid basriyun hiqat waayee qaala bnu abi safwaan wuxuu yihi wakaana salamatu bnu saciid wuxuu ahaa khayra ahli zamaanihi dadkii waqtigiisa joogay kan ugu fiican falam yaqul axadu minhum mid iyaga ka mida ma dhihin xadaanii abu zubayr walaa axsabuhu mana u malaynayo samicahu min abi zubayr inuu ka maqlay wallahu tacaala aclam n xadiidkan abu zubayr lagama maqlin wabihi qaala ahbaranaa khalid bnu rawxin الdimashqiyu qaala xadaanaa yaziidu yacni bna khalid bn yaziid bn cabdillaahi bni mawhab qaala xadaanaa shabaabatu can اlmugiirati bni muslim can abi zubayr can jaabir qaala qaala rasuulu اlah sal l slam laysa calaa mukhtalisin walaa muntahibin walaa khaa'inin qaطcun ayb wbihi qala akhbaranaa mxamed bn اlclا qala xadaثna abu khalid can ashcaf can abi الzubayr can jaabirin qala laysa calىa khaa'inin qaطcun ashcaf bnu sawaar ضaciifu marka raggii hiqaadka ahaa kamaba aynan maqlino xadiidkan marka inqiطaac buu ku cilayna qaala baabu qaطci الrajuli min aلsaari qaطcu الrijli lugta in la gooyo min asaariqi tuuga laga gooyo bacda lyadi gacanta kadib gacantii baa laga gooyey kadib oo haddana wax haday shuruuddii waa ku oofsantay lugta in laga gooyey markaan wa bihi qaala akhbaranaa sulaymaan bnu salmin almasaaxifiyu اlbalkiyu qaala xadaثana nadr bnu shumayl qaala xadaثana xamaadu qaala akhbaranaa yuusufu can اlxaariث bni xaaطib ana rasuula اllahi sal ly slam nabiga utiya bilisin tuug ayaa loola yimid faqaala wuxuu yihi iqtuluuhu dila faqaaluu waxay yidhahdeen yaa rasuula allah inamaa saraqa waxbau xaday faqaala iqtuluuhu dila qaaluu yaa rasuula allah inamaa saraqa qaala wuxuu yihi iqdacuu yaddahu gacantiisa gooye qaala uma saraqa waa xaday faqudicat rijluhu waa la gooyey uma saraqa waa xaday calaa cahdi abi bakrin radia allahu canhu xataa qudicat qawaa'imuhu kulluhaa ilaa adimadiisoo dhan adimadiisoo dhan la gooye uma saraqa ayda alkhaamisata markii shanaaduu xaday faqaala abu bakrin radia allahu canhu abu bakr wuxuu yihi kaana rasuulu llahi sal l slama aclama bi hada nabiga anaga nooga aqoon badnaayuu yihi kan xiina qaala markuu yihi uqtuluuhu dila markuu rasuulka dila ou lahaa waa nooga aqoon badnaayo uma dafacahu ilaa fityatin min quraysh dhallinyaro quraysh abuu u dhiibay liyaqtuluuhu say u dilaan minhum cabdullahi bnu zubayr baa ka mid ahaa wa kaana yuxibu limaarata cabdullahi bnu zubayr madaxtinimadou jeclaa faqaala wuxuu yidhi amiruunii calaykum aniga madax iga dhigta ninkan arrinta ku saabsan aniga iga dambeeya faamaruuhu calayhim waa uga dambeeyeen markayahay fa kaana idaa daraba wuxuu ahaa hadduu wax ku dhufto darabuu ayagana waa ku dhufanayeen xataa qataluuhu ilaa ay dileen waxaa laga qaadanayaa marka marka shanaad haddii afartii addinba laga guro marka shanaad oo waxaday waa la dila in la dilaayo bacd il a'ima waxay leeyihiin kan iyo ninka khamrada caba marka shanaad iyo hala dilada mansuuq waayay leeyihiin laakiin wax nasakhay ma cadda maxaa nasakhay marka la yidhaha qisadii waxay keenayaan maa akthara maa tu'taa war inta adiga khamro lagugu soo qabanayo badana laakiin labadooda yaa horreeyehe tan iyo tan lama oga marka ibnulqayim iyo axmed shaakir laftiisa iyo yani wuxuu leeyahay yacnii marka shanaad in la dilaayo nasay ku timid buu leeyahay saxaabadana ibnu cumar ayaa laga wariyey aniga ii keeno yidhi anaa dilaayo yidhi sidoo isku huba markaas yani in arrintu ay saas tahay ibnu cumar oo la ogyahay suu uga dhowrsan jiray dhiigga marka dilkani noociis dilkan xad miyaa mase xad maa xad ma aha laakiin maxaa loo dilayaa nin shan jeer afar jeer inta waxaday weliba gacmihiisii lugihiisii ku waayey oo haddana wado li lifasaadihi baa loo dilaa marka fasaadka ou ou ku socdaa loo dilaa ma oo aayadda waatay dhahaysa wayascawna fi lardi fasaadan fasaadkaa dartii ayaa loo dilaa sidaasay leeyihin aimadu qaala ba marka imaamkuna tacsiirtu ilaa dil waa gaarsii karaa dil hadduu maslaxa u arko maslaxadana waxaa laga fiirinaa islaamka iyo dadka muslimiinta isaga sidii uu rabo ma ka fiirsana qaala baabu qaطci اlyadayni wاrijlayni min asaariqi in laga gooyo wabihi qaala akhbaranaa moxamed bn cabdillahi bn ubayd bn cubayd bni caqiil qaala xadaثanaa jadii qaala xadaثanaa muscab bnu haabit ninkan layin اlxadiiث cabdullahi bni zubayra awowgiis ah can mxamed bn اlmunkadir can jaabir bn cabdillaahi qaala jii'a bisaariqin ilaa rasuuli اllahi sal l slam faqaala اqtuluuhu qaluu yaa rasuula allah inamaa sarq qaala اqdacuuhu faqudica uma jii'a bihi اhaaniya faqaala اqtuluuhu qaluu yaa rasuula allah inamaa sarqa qaala اqdacuuhu fautiya bihi اhaaliثa faqaala اqtuluuhu qaluu yaa rasuula allah inamaa sarqa faqaala اqdacuuhu uma utiya bihi الraabicata faqaala اqtuluuhu qaluu yaa rasuula allah inamaa sarq qaala اqdacuuhu fautiya bihi اlkhaamisa qaala qtuluuhu dila buu yihi qaala jaabirun faindalaqnaa bihi ilaa mirbadi nacm ayaan la tagnay meeshaas waxamalnaahu waan weerarnay fastalqaa calaa dahrin duudduud ayuu isku tuuray marka uma kashara biyadihi wa rijlayhi labadiisii gacmood iyo labadiisii lugood buu la soo baxay marka labadiisii lugood iyo labadiisii gacmoodoo go-nayd waay ilaa shan markii shanaad waay waa la gogooyey soo maa ayagiioo go-an buu marka saa ula soo baxay intuu dhabar dhabar isku tuuray fansadacat ilibilu geeli baa marka kala orday geeli aka argagaxay uma xamaluu calayhi thaaniyata mar labaaday marka weerareen fafacala midla dalika uu sameeyey uma xamaluu calayhi thaalitata markii saddexaad faramaynaahu bilxijaarati baan ku tuurnay faqatalnaahu waan dilnay uma alqaynaahu waxaan ku ridnay fii bi'rin ceel uma ramaynaa calayhi bilxijaarati aan ku dhagaxaanan ku tuurnay xadiidkan marka dacfi baa ku jiro waa daciif oo muscab ibnu haabit baa ku jiro oo isagu daciif ah qaala abu cabdiraxmaan wahada xadiidu munkarun wamuscab bnu haabitin laysa bilqawiyi fi lxadiid marka sidaan waynan la yeelaynin qaala baabu haddii marka la dilaayana seef unbaa lagu dilaa ama xabsi ayaa la gelinaya ilaa uu ka dhinto qaala baabu lqaطci fi safari safarka in gacanta lagu gooyo yacnii xadkan oo xadu sariqa marka safar lagu jiro ma la fulin karaa iyadoo safar lagu jiro ninkii waxaday gacanta ma la gooyna wa bihi qaala akhbaranaa cmr bnu cثmaan qaala xadaanii baqiyatu qaala xadaanii naaficun naafic bnu yaziida huwa alkalaaciyu hiqat caabid qaala xadaanii xaywat bnu shurayx can cayaash bni cabaasin can junaadata bni abi umaya qaala samictu busra bna abi arطah waa naziilu shaam min sigaari saxaaba ahaa qaala samictu rasuula اllahi sal ly slam yaquulu laa tuqdacu lydi gacmaha lama gooyo fi safari safarka dhexdiisa safarkan hadda ou idlaaqay marka kee laga wadaa safaru lgazwi safar safaru lgazwi yani marka dagaalka lagu jiro duulaanka lagu jiro haddii ninka isagoo ciidankii ka midoo duulaankii ku jiro ama daarulxarbi baa lagu jiraaba muslimku wuxuu ka dagaalamayaa daarulxarbi dhexdiisa nin baa waxaday marka muslimiinta ka mida gacanta laga goyn maayo inta meeshaas la joogo cilladu maxay tahay inuu iska baxo oo gaaladaas haleelaa la diidaa waayo meeshaas gaaladii baa ka dhow soomaa waxaa ka dhib badan marka inuu gaaladii intuu haleelo ou ridoobo ayaa ka daran si marka aan gaalada loo siinin waa la yska dhaafaa ibnulqayim marka ikaahatulaafaanka wuxuu kusoo daraa meelaha sadudaraa'ica waxyaabaha daliilka u ah sidaan marka lianlaa lianlaa yacni yakuuna dalika dariicatan lahu ilaa liaa ilaa lixaaqi lkufaar gaalada markaasi uunan u haleelin oo dariica aynan ugu noqonin see la yeelaa marka markaa lagu fulin maayo markuu soo laabto oo waddanka islaamka uu yimaado daarul islaamki uu imaadaan lagu fulina wabihi qaala akhbarana alxasanu bnu mudrak marka waxyaabahada masaalixda in la ilaaliyo mafaasida la fiiriyo sharcigu aasaasay u tahay dad wax ma garato oo iska fudfududoo diin badanna aan aqoonin yaa un u maleeyo waxaas inaynan macno ku dhisnayn laakiin ilaa labaatan iyo laba daliilo u keenay ibnulqayim mas'aladan ayb wbihi qaala akhbarana asan bnu mudrak alxasn bnu mudrik qaala xadaanaa yaxya bnu xamaad qaala xadaanaa abu cawaanata can cumara huwa bnu abi salamata can abihi can abi hurayrata can الnabiy sal l slam idaa saraqa alcabdu addoonku haddou xado fabichu iibi walow binashin nusba ku iibi yani qiimaha uu joogo nuskiisba ku gad iska khaariji iska bixi qaala abu cabdiraxmaan cumar bnu abi salamata laysa bilqawiyi fi lxadiid xadiidkan waxaa fiicnaay inuu baab kale ka dhigo leanna ma baabkii hadda ma khuseeyo sunanulkubrahana baab kale ayuu u yahay oo sariqat lcabdi ayuu uga dhigay ciwaan baabu xaddi lbuluuq qaangaarka xadkiisa wadikri sini da-da aladii idaa balagaha arajulu walmar'atu ninkay naagta ay hadday gaaraan uqiima calayhima alxaddu xadka laga oogaayo qaangaarka wbihi qaala akhbaranaa ismaaciil bnu mascuudi qaala xadaanaa khalidu qaala xadaanaa shucbatu can cabdilmalik bni cumayri can caطiyata anahu ahbarahu qaala kuntu fii sabyi quraydata ayaan ka mid ahaa wa kaana yundaru waa la fiirinaya dadka faman kharaja shicratuhu tintiisa hoose qofkay soo baxdo qutila waa la dilaya waman lam takhrujna ustuxiya waa la dhaafayey walam yuqtal markaa timaha hoose calaamaday qaangaarka u yihiin laakiin cinda alimaami shaafici gaalkay calaamad u tahay amaa muslimka maya muslimka da-diisaa la weydii karaa waa sheegaa ixtilaam ma ixtilaamtaa haabuu dhahayaa laakiin gaalka lama aamini karo warkiisa maadaama aan warkiisa la aamini karin calaamad in la fiiriyaa lagu qasbaya waayo shahwa makaa timid shan iyo toban ma gaartay ma la ogaa karo inuu isaga sheega maaha marka calaamad marka intaas aan ahayn maadaama aan warkiisa la aqbalin calaamad aan intaas ahayn baa marka uga dhigay nebiga sal l slam qaala baabu tacliiqi yaddi saariqi fii cunuqihi tuugga gacantiisa marka la jaro luquntiisa in la suro si loo arko dadka ugu waantamaan wa bihi qaala akhbaranaa suweyd ibnu nasrin qaala akhbaranaa cabdullaahi waa ibnu lmubaarak can abi bakr bni caliyin can alxajaaj waa ibnu ardaah xajaaj ibnu ardaah waa mudalis can buuna hadda ku warinayaa isagaana la gooni noqday xadiidkan sidaasuuna daciif ku yahay xadiidka can makxuulin can ibni muxayriiz ibni muxayriizna cabdiraxmaan ibni muxayriiz aljumaxi ibnu lqaطaani alfaasi wuxuu yihi laa yucrafu qaala sa'altu fadaalata bna cubaydin baan su-aalay can tacliiqi yadi saariqi fii cunuqihi tuuga gacantiisa qoortiisa la surayo qaala sunnatun waa yidhi qadaca rasuulu llahi sal l slam yadda saariqin wacallaqa yadahu fii cunuqihi buu suray intii laga arka marka laakiin xadiidkan ma ansixinoo waa daciif saasna waa ishaari doonaa wabihi qaala akhbaranaa mxamed bnu bashaar qaala xadaanii cumaru bnu caliyin almuqadamiy qaala xadaana alxajaaju can makxuulin can cabdiraxmaan bni muxayriiz qaala qultu lifadaalata bni cubaydin baan ku ihaa ra'ayta tacliiqa alyadi fii cunuqi saariqi min asunati huwa sunnada miyaa isagu qaala nacam utiya rasuulu llahi sal l slam bisaariqin faqataca yadahu wacallaqahu fii cunuqih qaala abu cabdiraxmaan alxajaaju bnu ardaah daciifun walaa yuxtaju bixadiidihi xajaaj ibnu ardaah marka xadiidkiisa lama xujaysto ayuu yihi ayb qaala abu cabdiraxmaan ajaaj alxajaaj ibnu ardaah daciif walaa yuxtaju bixadiiثi wabihi qaala akhbaranii cmr bnu mansuur qaala xadaanaa xasan bnu cabdillaahi huwa صduq yqdi qala xadaana اlmfdl bn fadalة can yunusa bni yaزيida qala samictu sacd bna ibrahim yuxadiثu can اlmiswr bni ibrahim ninkan marka waa maqbuul wariwaayathu can cabdiraxmaan bni cawf mursala haddana cabdiraxmaan uu ka warinaa inqiaaca ku jira marka riwaayadan can اlmiswr bni ibrahim waa almiswar bni ibrahim ibn cabdiraxmaan bni cawf awowgiis marka riwaayada uu ka wariyo waa munqaطica ana rasuula اllahi sal l slama qaala nebigu wuxuu yihi laa yuqaramu saaxibu sariqatin mid wax soo xado tuug lama laga lagama mago haddii yani idaa uqiima calayhi اlxaddu haddii xadka laga oogo haddii gacanta laga gooyo wixii aada qaaday keen lama dhaho lagama mago ayb laakiin xadiidkan de inqiaac baa ku jira qaala abu cabdiraxmaan wahada mursalu walaysa bihaabitin hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina mxamedi